ofiaadaweybukuelermaahayna shirlitigey marka maalin qoridigi mahayna shirkigey unka waniolyahay shiro warbixingii walsaasay walininqobsoomi walihaninsoodii gaafkasanskoreyslanleyahay shirkada mahayna een shirkan isin geegi qabateen mehesin kubay oo natiije wallahi natiijadani kubatin kolley hortuun hado hadalki jiro barnaamijyadood gaafkaseen warbixin iyo nahayn iyo wali dadkii banaanka nuurhooy guddigaas banaakuhaa iyo meelo iyo warwriye warbixin aysiyaali waxaan si dheeriya kala marka magaayon oo warbixin kubay kala badan laakiin walikii sheegay in baxulfadaha inoo magaaladii biidka nahay oo shaqeyna shaqada nahaynjeedna labaanana loo goreeya ununa sintuun kuroon marka magaay ka tirahaan hadi diwaanka musmarahay todobaatan iyo siyeetan labaan iyo diwaanka marohay wali dalkaas kataliintiisi ay sii sheegay oo marka magaay waa marshiya masqabaatada si jirta gaafkilin kubaafadi sidii amrigan ku masiro wali jirta todobaol todobaabaar hadii todobaola kubay laakiin taloomi malku baawaya laray dalhumo unaragaayno diniga maamulka dartiisiyan ubalmu doonna marka magaay kulle xildhibaana loo horeeyo xildhibaanadii inti roogona wasada oon babaxa doonna hadii ilaha yaro magaalada baydhooyin yaran soon hadii ilaha yaro n xildhibaane n xildhibaanada kaleed ee koonfur galbeed ku tirsan n shirkaasay n kuwar qabaana isin kuwalda magaalada muqdisho
kuwa baydhoow yoomiya ha saata haddan yaa sabalayn kuwa marka magaay xildhibaanadaas kullu sinyin ilaa miskiisa xildhibaanka kullu sinyinoo fadhiyaano marka barnaamijkaas wadalayo jarta onoonu kolley maalin kasta maalin dhaafani daragaani guddigu usu shaqadiisa joogto waaye irid kasta email kasta oo dadkaasi usa masajay walaajiy marka masadiisa la ahaan lahayd iyo haddii marka meeraay badbaadada iyo iyo dhibaatada si jirta haddii daawo nagadasa haddii marka meeraay dadkaas wala raashinka deeganasi waafadee nagata intaas kuleeyahay haddii oola sheego waxaa shaqi karna tan kale marka meeraayinka muhiimsan wadankaasi niya haddii isbedelka uu kuqooyo marka meeraay oo dhabaata iyo walkale iyo marka meeraay foodana nahayni dawladda ana dadagna laakiin wali dhibaato ee masaqadabo ee masdulbalaale ee jarmas caqabada caqabadka ini unasa xisaabtano ka dawli ahaan unasa xisaabtano wali maamule unasa xaqorno unasa halo marka meeraay ujeedadaan oo ka muhiimsan taas waay mudane xildhibaane n madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya magaalada muqdisho kasiinkulisuginya n shirarka isin qabada ay tan n siin ogya inti markaasay xildhibaanadiisa n ku tirsan ana ku tirsan islamarkaas magaalada muqdisho iyo shirka weelada hayaan wallahi kolley una taariir miliyini misusona madaxweynaha marka meerahay suna telefoon waan idirna unon maidirna marka meerahay su kolley wala qorshaysan madaxweynihii dalku wada wala qorshaysan una moojini isu og laakiin una walaa unan qorshaysan la warama korna tiisuna magalo korna shirkaan ogiya masamoguna hadda jiraati ama biyo forna on waay magaaladaas kala sugowna dagaala ka jira naftiyo marka meerahay inta dawlada lakadhasaaysa la socota wali kala hadan qorshaysan un sugada kolley wala sodanin guddi misa nawartana misaduna sarfadhaagama jiraan laakiin wali kin sheegay kolley una beesalana beeskunlana abaabula ka jirna hada qofka bani aadanka wali wahaa haddii markaas mas-uulay mas-uuliyadiisu leeyi gaafin gududa fadi isu gorodee daaniyan mukumaran hadii marka meerahay la wada tashado marka meerahay wali dalku horumarjiyo natiijadiisi dantiisa ayadii ka shagalay wil meeli kumiisidu korto marka meerahay oo sharagan tilmaamo uni kumiisid laakiin haddii iska xadgudbo marka meerahay oo sharadan lahayd lakuwixiyo meelkala lakashalaya dhibaatadii eelanta walaa dhibaatada kuwayso kumadata kolay dhaliilo badan oo horey nigeria badan oo meelu ku jaro jarta taas wal isku wareysada doona uni madaxweyneyni oo hadii kale shaqaysada inilale howlkii linkitara gale baarlamaanka koonfur galbeed in isku shaqay linkitara gale iskala warsada doona hadii ilaahay n mudane xildhibaane ee deegaanada lisinku doorade koonfur galbeed iyo kata magaalada kumeelgaarka koonfur galbeed soomaaliya magaalada baydhabo shirirkin oo lanku hadlo armo koonfur galbeed soomaaliya xilliga mee koob intii keliya magaalada muqdisho isin shirirkin kore isinka walataan walaala hortayda maasanta salaad meelikiiga wato lagatuguda ma idayliga jiiday marka meerahay meelo oo oo lagatuguda mase lagatugu koro ma jarto ama caasimadii oo dalka dhoon kuxukuma ee roogna caasimada maamul goboleedyada meeli hoos ku weeyaan waaye un hadda dalshisha ay galmurooma iska dhaaf hadda muqdisho haddii diyaar qorjada saaranta ama wadan hataa soomaaliya kubaxsan ada roogta wala dhawaatee markaas jarto ni ada ku hadal waxga hadlaysan laakiin wala ay ada ku hadal oo miste belaan ada wadata meelin lakuween iskala warsadaa miste gishal bahaa sharcaan la gishal bahaw ama laiskala hadal oo meelin beedka waaye laakiin walku hadal kor diyaar qorsheelay saarnaatii caasimada ay roogtay wadankala roogtay wala ay dhawaatee markaas jaro marka meelaha ku hadala korta meelagdaadan reebata mala diriyaabana salaada meeligiiga wato markaas gudayeela ka sheegaan mudane mudane xildhibaane xildhibaano isinsiin ku tirsanya weliba markaasay la sheegay inti siyaasadda madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya iyo ku horjeedaan isla markaasayna mooshiin iyo diyaari hayaan arrintaas may kula dareertaan maya horta waa nilisha biyofele mooshinna mooshin waaye toosiinna toosinkii tala bixin wala raawa jara mooshinka mana deerasa markii talada la diido marka meeraha wale markaas toosiin ora la diido mooshin markaasa kuwaya walaa nin saxaafadarsa iyo walbuu buulido marka meeraha wal markaasi wal dhibaanada in weli leebasay shaambi ay sheegaan marka meeraha wala iyo marka meeraha matalan adindaariya iyo linshani ida hortaagan ida hortaagan xildhibaanadaas ujeeyoolahayn waajibaadkii diingadmadii guudaan hortaagan idaas ini unuwada hadalno marka meeraha sharag iyo gaab walwalba meelii talagalay sidii link talagalay dareeran marka meeraha ujeedkana kaasu laakiin haddii taas aburin iyo oysu marka meeraha didbursi iyo jinsiyaddaada iyo nololaha iyo walhadalaha xageedalaha hadii marka gofitorinta bulshada markaasa kooya laakiin meewalaas unuwedna bulsho meeraw laakiin waliwadadale wadankaas warbarshiya masagaarkaas walinkatara kore inuu noqotan inuu aysin shibiirino kaadintu noqoqosunu yaanjin eborkoyto markaas marka meeraha sharxaa shariga ininkatara galayo guduu ayto diib marka markaas mooshin markaasa koy doona ama gudoomi baarlamaan haabay madaxweyne haabay intii soo taasta baarlamaanka shakadiisu lahay indii sugada diib mooshin markaasa ya dhagada kore ilaheedu wallahi horta walaalkay waliba adduunyada walkasta horta wajiilayin wajiga hadii lataa marka meeraha kasoo horta dhibaatada wadanka ulubangarawaayna walaan ogeynisiib umadata markii kaliga muy walaa una bilaaban markii baahi boqoli shabeellada hoose degmooyinsho gulooyinsho iyo meeladan dhibaato sabadii kudaro lagu sheego mid mas-uuliga oo asa baarlamaankii marka meeraha oo buliiskii kumada amase baarlamaankii hataa dadkii joognahay xukuumadaadan madaxweynaha uu sahay marka hadalaaso marka dhibaatadaas si dalkaas dadkuu ku jararin kabaaradan lahayn oo gargaara marka meeraha inaynu kusoo nagaragaadna wadankii dhibaatooyinkii shacabkii unana dooraya gaalinoogana marka meeraha meynayka magartiinliyi waswalanu hadalkii marka meeraha inu hadal istaasay taas markii buu hadalnay dhibaatadii wadankii aliyo cidda marka meeraha mas-uuliyadii lahaano korkorto abaartii iyo olkii dhibaatadii daawonkii ilaahay yeesheeni walan tabaranhayno meel laakiin bani aadamka tariiliyay tani lukuubaa kor talaadii lukuubaa badii baagii caalamiga ahay marka meeraha madaxweynaha iyo intii aqoonsiisa iyo darin lahaayeen markii unu waayi horta gaaliga markaasi iyo dooda markaasa koyti ini dadkaasuna baan wali dhibaata wali karaankana ogaadano tabartaanana soo gena marka dhan kale dadka dhibaatada haay oo shacabka oo degan marka meelaha koonfur galbeed soomaaliya degan sideedas gobol mastulug mudda mastulug mudda degan horta ilaahay aan tuugan wala tuug ilaahay aan korreeyay marka ilaahay aan tuugan ni dhibaatadaas oo hadda jeerta ilaahay isu nohor surumo marka meelaha dhaaftiin ka bedel holka dhawaarniinka holka niinka bedel nabad abaartan niinka bedel aarun cudurka oo hadda jaroon caafimaad niinka bedel ilaahay horsadaana daaniyan walaa unu weydiyaan mar amal gargaar baniaadana baniaadanka tabartiisa iyo weydiyaan una haddii cidnoo korreyso marka meelaha una kaalmayaan aragin lahayna gediin lahayna waliba ka kaalmay korna kaalmay fadhi laakiin hadda walaa unara wahayno un dheelada iyo duugii noosheen cidnoo korreyso wadankaas utambalaasa nooreysa umaragna
شعب المسلمين رحب منتظرين بنترهب زادنا خيامنا ما بنلعب
wah inta shaatigan gallada ay taan jeedmay shughulaa ku daa'ib hoofada waa shaangmana dusug shaayakin kariyay
shaayigi shaangmina dhaaskariya unta ku sheena joogtadin isku dawaadinaayo hana soo
wah hooway kookin kariyay dhan wah may shoobta intii shaatigay galuusays ana gallada shaayin wada karidi maysay amal shalaya tarmuus shaangmana gudaajolay shaayka kariyow carwal macruufah gadi oo weli shaynan qaboojiyaan walle shakaru mugdilankii gala musbaawa daaraday malaayminshayna moolkuwa arwiya malaagshon arwo almacruufa muslimiinaysaas ogaada jidkoolamooda waa adduunyadun ma roogi doonoho maadna walma taraayoho moodna dadaka hadhiidhe intiin laftakiyo maruu wadaase madoo hakoelogay walaal carwo almacruuf marwada ada jeelle hoo ada maqsuudidi fadaaso
dhawaadhaha barnaamij kulanku warsan ayaa kheera sideer nimololba surogtaan weliba hawadiisiin kulanaa hamiin fayla qodobkiiba barnaamijkuna qaadana waliba markaase u sanagadaya isbitaalka magaalada baydhabo waliba markaasey lahaabu dhaafe ama lasheenaha dad eedan tir badan haana solli irdanan cudurka shubanbiyoodka oo muddooyinkan ka dambeeya ama bilan gudaantiya buusisiyeed ee aanku jari gudaha magaalada baydhabo siwani walan ku ogaana dadkalisheena isbitaalka tirada dhimashada weli bahan la ildaran isshubankaasay yaa weliba un walkuweydinay dhaktor cabdikaafi cumar maxamuud oo kumid ah dhakhaatiirta koolgalaas isbitaalka magaalada baydhabo aan qaabilsan inay weliba shubankaasay faysal dhaayo waraysi halawaadhadee
bismi illahi raxmaan raxiim magacayga waxaa waaye doctor cabdikaafi cumar maxamuud oo ka shaqeeya istaalweynaha gobolka baay run ahaantii xaaladda isbitaalka waxaan ku jirnaa xaalad emergency ah sidaa ogtiin aad la socotiin waxaa hadda isbitaalka aada ugu soo kordhay oo baryahan jiro shuban biyood oo dad badan oo magaalada iyo magaalada banaankeedaba ka imaanayo tuulooyinka isugu jiro marka xaalkeen waa xaal emergency xaaladdan ku jirno hadda oo shuban biyoodkan ugu soo kordhay oo xilligan haddana ay hadda bilowday shubanbiyoodka meeshani
sababooyin badanaa keena shubanka waxyaaba badanaa keeni karo medical haddaan u galno waa sii dhedheeraanaysaa marka shubanbiyoodka badanaa hadda anaga waxaan maadaama waxyaaba badan kalooraha ka mid ah waxaa ka mid ah baarisaadka ka mid ah waxaa ka mid wax la yihahdo bacteria la yihahdo ecolia ka mid ah marka hadda anaga shubankan saa u dawaynayno waxaa la dhahaa gastroenteritis lahaa macnaha waa shuban biyood maadaama weli aan lasoo xaqiijin baaritaano badan inoo maqan yihiin marka ilaa hadda waxaan daaweynayno waa shuban biyoodka sida ark sida soo aragtaba hadda roonka aan kusoo marnay bukaano bukaanada jiifo badankooda waxay ka cabanayaan waa shuban iyo matag marka xaalkaan daaweynayno waa shuban biyood waxyaabaha keena waxyaaba aad u fara badan waaye marka insha allah samballadii waa noo maqan yihiin baaritaanadii mardhow insha allah maamulka istaalka ku dhawaaqi doono wax keeno iyo dowladdaba kasi marka shibanbiyood isbitaalka ma balashay in maalintii maalinta ugu dambeysay lahastara shiban mayl daawo may ku jiraan taasi run-aantii wax walba xaqiijina u baahan yihiin marka ilaa hadda lama xaqiijin baaritaanka waa la aruuriyey ilaa dhowr qofaa baaritaan laga qaaday run-aantii welina baaritaanka hadda waa socdaa oo dadka qaar cusub baaritaankan ka qaadaynaa marka insha allahu maadaama hadda dowladda waddanka uu leeyahay baaritaanka waxaa lagu baaraa national labka u jiraa marka insha allahu maamulka isbitaalka iyo maamulka wasaaradda ashaaci doono weli baaritaanka lagu dhex jiraa laakiin hadda waxaan la tacaalayna waxaawaaye dadkan fuuq baxsan oo noo imaanayo sidii loo fuuq celin lahay sidii xaaladooda normal looga dhigi lahay weli fuuq celinaan ku jirnaa hadda isbitaalka saa arkaysaanba oo caawada ugu dambeysay aan isla soo marnay bukaanada nala soo kormeertay marka weli lama xaqiijin sababta cudurkan keenta insha allah mardhowno way soo bixi doontaa jawaabta kasi tirada dhiiftay isbitaalka hata shibanbiyoodka haradeeda meegaa
maalin maalin ka dambaysa waa isbedelayaan run-aantii maalin kasta dad cusubaa yimaado laakiin haddadaan caawa ugu dambayso tiro toddobaatan qofaa jiiftay isbitaalka oo shubanbiyood u jiifto qaarkood dad cusub ay yihiin oo haddii maanta yimaadeen kasi marka ma ayna iska jiraan dadka isbitaalka hata jiifa ma awlaada mise dadweyne
wallaahi dad waaweyn iyo ciyaal waa isugu jiraan inkastoo ciyaalka u badan yihiin rag iyo dumar inta waa isugu jiraan marka ciyaalka u badan dad waaweynna sidoo kale hal qeybay leeyihin halka qeyb dadka waaweynka xataa saad soo aragteen dad waaweyn iyo ciyaalba waa isugu jiraan laakiin ciyaalka u badan shubanka hadda inta jiifta istaalka tirada shibanbiyoodkan dhimatay oo hata isbitaalka lukubimeega isbitaalka inta ayadoo daaweynta loogu wada dhimatay ilaa toddoba qof oo hadda inta la xaqiijiyo oo istaalka kudhex dhimatay qeyba istaalka ayagoo daaweyn ku socoto ilaa toddoba qof aa dhimatay istaalka dhexdiisa jarana dad intee shibanbiyoodka riday oo faylahaaday isbitaalku bahay
ha run-aantii maalin kasto labaatan labaatan iyo shan soddon camala istaalka ka baxdo oo fay lahaadeen oo xaalkooda caadi naqdeen run-aantiina shubanka saa ogtahay qofka haddii isla markii laga gaaro xaalkiisa isla markii wuu fiicnaanaa marka isla markiiba markii shaqaalaha caafimaadka u yimaado dhakhaatiirta arkaan qofka waxaa laga yaabaa labaatan afar sac gudood inuu ku fiicnaado kadibna qofkii in xaafadiisii loo diro markii xaafadda aan dirayna qofka waxaan usii sheegnaa amba aan barnaa habka shubanka looga hortagaayo sidii ciyaalka uga hortagaayo iyo waxyaabihii laga hortagaayo iyo sidoo kale waxaan siinaa waxyaabihii oo tasiilaada ay ku isticmaalaan inay shubanka uga hortagaanna isbitaalka laga sii siiyaa magaaladana runtaantii maamul gobolkii ayagana way ka wadaan in magaaladana laga joojiyo perfession looga sameeyo shubanka ayagana sidaas oo kale ceelasha iyo meelahaas colorin iyo waxyaaba shubanka joojinaa lagu shubo kasi marka isin isbitaalka hogaamiye haytan doctooradii haytan isagana ta'ala haytan dadkun shibanbiyoodka maalin maalinta ugu dambayso isla markaasi hasatarahayan
wallaahi waxaa waaye markii istaal anaga aan joogno dhakhaatiir ama shaqaale caafimaad aan nahay waxaan u tababarnaa waxaa waaye daaweynta bukaanka runtii een, dhakhaatiir badan oo aqoon u lahaa joogto daaweynta shubanka haddana meesha keliya ma- magaalada lagu daaweynayo shuban isbitaal weynaha gobolka bayo waaye oo ugu badan bukaanada ay imaanayaan een, maalintii waxaa timaado ugu yaraan afartan iyo shan qof camala timaado marka een, run ahaantii si fiican baa dadka loo soo dhoweeyaa si fiican baan loo daaweeyaa ayagoo caafimaad qaban inshaa way ka laabtaa mar walba isbitaalka anka dambeynta su-aalana kuweyduumay baataa dadku inta badan shambiyood haridi shambiyoodkan mayba nadaafad daro nadaafad darada may kala tali lahayteen dadka nadaafad darada haysata walyaabo nadaafad darada iyo kasaba hayto shambiyoodka ridaameed
wallaahi dadka waxaan kula tali lahay een, shu- shubanka waxyaabaha layska qaado waaye oo direct contact lo macnaha wax qofkii een, waxyaabo nadaafad darra ah oo gacantiisa gaaro oo afkii sii gaaro waxyaabahaasaa shubanka badanaa isu gudbiyo Een, dadka waxaan kula tali lahay een, biyaha la cabayo inay naqdaan biyo nadiif ah biyaha musqusha lagu isticmaalayo iyo biyaha oo la cabayo amba raashin lagu karsanayo inay kala qaadan yihiin oo laba weel ay ku kala jiraan Ee, inay isticmaalaan keenyaasha biyaha sifeeyo meel walba laga heli karaa in biyaha ciyaalka ay cabayaan in weel gooniya lagu shubo ee, biyo sifeeyana lagu daro ee, kaas aad u caawi karaa inuu qofka shuban ku dhicin Ee, run ahaantii nadaafadda qofka haddii wanaagsanaato waxyaaba waxyaaba bad shuban biyood maahane cudurro badana xataa ka badbaadaa marka ee, dadka deegaanka waxaan kula tali lahay mar walba inay macnaha ay nadaafadooda wanaajiyaan een, biyaha waxa ugu badan oo loo kala qaado waa in biyo nadiif ay cabaan biyaha kaloorin isaga shubaan ee, kenyaasha loogu talagal ay ku shubaan Ee, sidoo kale waxaan kula tali lahay dadka qofkii ay shubanku arkaan inay dadka ilmaha aynan ku dhaxaynin ay isbitaalka iskaga soo gudbiyaan ama isbitaalada ay geeyaan si isla markii loola tacaalo taasna waxay sahlaysaa qofkii in laga dhex saaro een, dadkii caafimaadka qabisoon ugu daaran maadaama shubanka wax laysku daaranayo uu yahay qofka shuban lagu arko meesha shubanka lagu daaweyana inay geeyaan shaqaale caafimaadaa joogo marka saasaan kula diri lahay dadka inaan dadka shubanka qabo guryaha lagu dhaxaynin xaafada waxyaabo faleebo qofka lagula surin in qofkii la geeyo meesha caaf goob caafimaad la geeyo shubankana taasaa daaweyso haddii qofkii guri lagu haayo dadkii dariskii dadka soo booqanaya intaba wuu ku daaran karaa marka qof kasta oo shuban biyood lagu arko in isbitaalka la geeyo meeshaas lagu daryeelo lagu daaweeyo inta xaafadda lagu daaweey lahay aad aa mudanta adiga
kaasay weliba doctor cabdikaafi cumar maxamuud oo soo ku warbiyaaya dadka markaasay eldaran lashanaha isbitaalka gobolka baay ee magaalada baydhabo oo weliba shubanbiyoodka ridi qodobkiiga barnaamijkuna ha qaadaan weliba markaasi uusoo nagday dhegaystayaal deegaanka goobguud shabeelle oo ku tirsan gobolka baay qiyaastina soddon kilomitir injarta iyo weliba markaasi la sheegay inta sacdood lahadhaaf iyo andhimadan toban qofood cudurka langorda shubinbiyoodka oo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya uuse ku dilaacme xuseen cumar dheere gadoomiyaha deegaanka goobguud shabeelle iyo warsan radio la xiriiri weliba usaqiijay toban dhimasho weliba tirintaas kubada intii dadkaasi ay ildaryin haddiba kow soo hormaasi weliba arma kaleed usla hadali
shabanbiyeedka eedyaalka dadkan taana wali siin sheegeeyaan degmada goobgaduud shabeelow dadweynaha degmada goobgaduud shabeelow he may siin sheegeeyan deegaankaasi agagaarshi walyaable dadnaka leedi dadoo maranaati dhaawayaale filimbo waleeka teeginina jere waliba waa deegaankaasi adibiin ku jir walaal haye shubankaas may oo markaasi sababi wallahi nin shubankaas wali sababay mutaawiyan mar ilaahay bedel waa wali taawiyan wal biyo oo gudood ma meelo waro wiina ku dura in walaalaysay maarna i waxaan loogu wajiidan sidii sojaw la aamisay walaalaasay aan sabab le ana mar ilaahay bedel aan deegaankaasay wali waa meelo le raw abdirig le raw meel oodan le raw meel alewmuuma le raw meel wadani le raw meel haluun le raw oo agagaarka deegaanka goobka meelowe dartumadi walaaka timidi hadu wali falabe isilideega kadado afarta meeya ya falabeka teegen ta falabedena goosati sodonti haalagu meelo lakugayahita dirtaasu dhaakasa jara dadkaasi eediyeediya shibanbiyeedkaas gabarka inta jara waan eeda dhimashada nan badanta marka may gurmud aan samayteenka maamul ahaantiin dadkaas oo tirada tobanka qofood markaasi ay dhimataan oo kadana ildaryin wallaahi wali gurmud ka suurbineeya mcfka oo kale degmada kataala oo maarna swiidka almalafiyahan oo daawo ee taalen waliba waanti waro afartan habisay hadda way yardaadnay falaba ajeyni dadkii waliba waanti falaba walka tamay noo goosatay walata daawo leraw oo oo marna gobolka bay intaasi war daawo leraw mayaqawaan mcfki noo leede dadkan afartameeyaha ka falabika surin soddon soddon sano oo kale oo bayse oo fara banaaneen waliba yoona dadka taas fuloogeen kuwa intaas mid ayaa jir walaal tuulooyinkaasi aad sheegtay shubanbiyoodka ama ku farurumi tuulooyinkaasi wambiyeedka shalay yaa ka bilaawday ilaa geedka galab ihraab ilaa iyo hadda dhatiyo masaku dhatiyo dad badan oo fara badan alla ka dhii daawa ee oo waana falaabada dhanwaysigi daawna dhanwaysigi isbitaalka mtskaalmtskalian wali waa wali daawa taai kaata njeyna inshishaalgiwina yoona noo dhamaadena daawaga noo shalgoonta marka ana ana dadka ciyaal iyo weliba dad weyn maynaska jaraan dadka iyaalan badan dadwiino dhabaatameeyanaka jaran dadkiyadan fara badino shibankaasa ka dhii laakin dhamashidaas iyaalan badan dadkiyoom haddii unan gudgu leeyahay marne daawadaas injeeni qalaabooyinka iyo marna wareersilangasay kalambooyinka lakasudi tabar dorinyilay maata dhamasidii walaashoogsitii laakin waliba waa dad fara badan yaasa daacunkii hakadhii shubanbiyeedkii hakadhii waana walhaabiyadaasoo goonjadooda daawa inama taala tirada guud oo isbitaalada jiifaan meeqaaw dadka dadka isbitaalada jiifaan waliyana hadda hubu toban qof yu meelo kalena maybuaa wal dad badan yaa kubayni meel kastaba meelyaadinaylankobaada shaniliyataaleliliyaa dadka baawuramale zaari walaasnayna kaabeer masaore meellaylankaseleey daadnay faleabilikakusideeya dadka oo hasta damnabisimaliyeytayin dadka hasta faleeba kusidintaka goositin
Een, tirada ada sheeg tirada ada sheegtay oo dhimashada ee isbitaalada ka dhimadeen amase ma- xaafadoosha way ka dhimadeen aafadooda waa ka dhimadaan kasgaaban oo maarneeda intii daawdii walaanu dhimmadii yaa dhimadeena dadootaase yaar aan barinin wali buaataniel oo karantiya oo dadkana miiskasheena yana suuqii wali fadaan gudgid degayni gabakun deegaanku hel ya fadaan jarana da- dad oo markaas shabankaas liir daran oo lahanqaadi magaalada baydhabo dad oo shibankaas lahaa liidooda magaalada baydhabo lahangaadi wali waa dad oo afar qof siyaada waa baydhabo lahangaadiya jira
haweenka dambe barnaamijka kulanku warsan iyo akhyaara isla deerni qodobkiiganu barnaamij ka qaadaan weliba markaasi uu sanagaday gudoomiye ku-xigeenka dhiniga siyaasadda iyo ammaanka degmada baydhabo aadan cali aadan carab oo xiliuusi idaacadda warsan wara waraysi gaarow siyaay iyo weliba markaasay uusoo ku warbiyayay dhowaanan ceeloogii markaasay lihraaye oo markaasi la sheegay intiyo iyo iyan haano markaasay shuban dadka markaasay badan magaalada baydhabo ay ku ridaan oo saameyn ama sababan ceelateedasay haddiba ko gudoomiye ku-xigeenka oo markaasay raadiyaha warsan uso waraysi gaarisi islamarkaasina usoo waraysadaaye faysal dhaawo xuseen waa tahay dhegeystayaal celidhiniga farsamada dartiye qodobkaasi reediyo markaasi hankanagada doogna qodobada kaleed nin heri balse gudagalnay magaalada baydhabo afar bilood kurooda waliba markaasay laaka gabgabeey koob oo markaasay lankamagadari baydhabo super league champions oo markaasay lanqabada kooxo deeraantumi iyo lix kooxood oo markaasi magaalada baydhabo ka dhisan koobkaasay waliba markaasay dhibacahaan ka qaaday kooxda laka magacaabo amaana balse fiinaalaha ayaa waliba markaasay aynu sokoena kooxo markaasay kaalinta koowaad iyo antartamaayang ama kaalinta lama antartamaayang isha iyo weliba xaafada kale kamao shaacsharaw waliba markaasay goobtaas roo- gobrow ku hayay baxda sbortiska gudoomiyaha gobolka cabdirashiid cabdulaahi maxamed gudoomiyaha n bin- waa guddoomiyaha isboortiska gobolka baay iyo weliba mas-uuliyiin kale oo soonkuwiin wasiirka qorshaynta waa wasiir ku-xigeenka qorshaynta xiriirka caalamiga ee markaasay iyo weliba mas-uuliyiin kale oo ku tirsan koonfur galbeed soomaaliya haddiiba ko mas-uuliyiintaas ayuu meelo ku hadlan koray guddoomiyaha isboortiska
bismillahi raxmaan iraxiim mayb waa muddo hore mahaddan ilaahay aan sugnaatay intaasay ku bacda mayb waa maygeeka inta mayb waa ninka gebagabaabahaye koobkii oo muddada afarta bilood ha ku dareeri degmada baydhabo koobka soo hayay koobka lankamagdari baydhabo super league oo una meylaraha inshaad xiriirka kubadda cagta degmada Bay- news hakanaga rajadii oo kubadda cagta ee degmada baydhabo oo muddo badan habacsanaan iyoonay mayb waa kala daadsanaan badan ku muuqatay mahadaasay dhaqna ma sugnaatay xiriirka kubadda cagta degmada baydhabo oo ee toddobada xubnood oo xiriirka kubadda cagta degmada baydhabo oo xiriir ahaan anshageeyay yaa mahadaasay dhaqan isku le iyadoo juhdi badan hagabiyeen muddadaasi afartaasay bilood ee oo may la raanshaada caqabadooga iyona walaahi la gudmooday dhaqan dhabar ay adeegeen mahadaasayna may ilaahay ku sokow aan mahadnaqaana xiriirka kubadda cagta degmada baydhabo oo suurtageli may la raahay munaasabadan oo geeka anin gebagabaaha ay koobkii afarta bilood ha ku dareerayay degmadan baydhabo ku dareeray meelaraha inshaada mahadaaseen ilaahay ku soo kumeys kule xiriirka badda cagta degmada baydhabo iyadoo anjarna wal garab istaaga mase caawinga olan suubaya xiriirka badda cagta degmada baydhabo keliya iska taladaayaan awoodo tiitiyo iyone awoodo ciyaartooy iyone kooxo degmada baydhabo meelaraha inshaada waan saasaka suurtigana geek iniyone meelaraha xafladan ka gebagabaabna waan ilaahay mahadaasa isku le insha allah waana may rajeena insha allah inay mustaqbalka sportskan baydhabo sii guulaysida hoob ilaahay era meelaraha inshaada muddadii koobkan ha dareeri afarta bilood hayti mayb waa caqabado badan isku jari mayb waa ma isku jaray meel rahay inshaada ciyaartooyda maadaama ay ahayna ciyaartooy oo xirfadii sport idan hormarsanta ay baa caqabad badan la kula kulmaayay meel rahay inshaada garsoorka naftishay ma isku jaray caqabad badan oo ciyaartooyda kula kulmaayaan maadaama ciyaartooydii oo jarna meel rahay inshaada xirfad oo qofka madaxa ka barbaara yaraantis akademiyada sportska ka barbaara ya sports waliisa iyo na muhiimadii sataa may baa fahme laakiin may baa muhiimadii masla fahmo oo saas dartiya may baa guddiga sportski oo nay garsoorka ma dhabar adeegeen inta saas ay wajahaano meel rahay inshaada meelarahay oo geeka meelarahay xafladan meelarahay insha koobkaas afarta bilood iyo haddaad bixiyaan geekana mayb waa mari dhalkiisa oon unsurugna insha allah waana may rajeena inay guulka sii dhamaa sportskana sii guulaysada meelarahay insha tan kale mayb waa ma isku jaray mayb waa waxyaabo badan oo caqabada isku jari oo xiriirka naftirshay la kulmi oo meelarahay maadaama deegaankan kumid ay deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan us iyo haddana caasimadda kumeel gaarkahay sports iyo meelaha hadda geekan ka hormarsanaayay meyla fadaaya meelaha hadda geeka juhdiga badan la kabiyaa wasaaradda sports koonfur galbeed meelaraay meela juhdiga badan kabiyaaso geeka waxyaabo badan inay ku qabata haytiyo laakiin may waa wasaaradda sportska koonfur galbeed natiija may ka guul daraysatay inay onay baahidi lanku baahnay inay awoodi lanku baahnay inay deegaankan shanta waan walaasay dhaq meelaraay may ka eedayaan meelaraay inshaada wasaaradda mas-uuliyiinta ka eedayaan iyona wada shaqeyn oo ku tabadaa naftirshay xiriirka kubadda cagta ee soomaaliyeed oo naftirshay walaa lanka talagalay ansiina iyo muhiimadii lanka talagalay ansiina deegaanadan iyadoo ku gaabiyan deegaanadan ku mid ee deegaanada sboortska geekan ka hormarsan guud ahaan sboortska soomaaliya madi la fiiriyo nidaamka iyo qaab ahaan iyo kooxo si dhisanyihin mayb waa gaabis badan ka dareemahayn maan ma rajeena insha allah in isbedel badan la hela dhanaga maamulka koonfur galbeedna ka tahay dhanaga xiriirka kubadda cagta soomaaliyeedna ka tahay dhana kasta may rajeena insha allah inay may leerahay inshaada wala isbedel ee suubiidan insha allah hob ilaa heera maan mahadnaqaanayoon intan ku mahadnaqaanayo ciidamada amniga oo koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan degmada baydhabo iyo naftir muddo afar bilood ee gee kasta iyo nay hamiin hataa aan surunayeen aniyo suurtageliyaan amniga guud ahaan si laga suga fadiyay sidii horumar faday sportskan meel la amniga lan suga faday kooxo meel la naftir soo mayb waa shal kala dambeyn lan ka soo bifada waxyaabo si dhaqmay baa mahan dhabar adeegay ciidamada booliska ee koonfur galbeed soomaaliya waan eelan ka mahadnaqaana boqolkiiba boqol mayb waa sharafo mudan waxyaabo badan oo noo mudan laakiin geeka ma isku ataa mayb waa unagana galantayn nool ma ka jaraan waxyaabo badan oo mayba yo noomadanayan geek unin awoodna jara inuuna siina laakiin mayba noomadanayan waana mahadnagaana boqolkiiba boqol meelana ma hadsantin deegaanka aan shagaytan dadkii aan shagaytan bulshadii aan shagaytan may kale geeka intan kuma hadnagaane garsoorka oo isu naftijay mayb waa garsoor aan hayna garsoor oo geeka mushahar la siyaw aan hayna garsoor oo geeka dawlad ka tirsan mase maamul ka tirsan hayna keliya mayb waa iskaa iyona bulshadii inaan shaqeeyaan may larahay geeka antan roogaan afar bilood han dhabar adeegan waana may rajeena insha allah inay guulaysidaan ununa mayb waa wala tabartayna ka taakulay doogna insha allah waan ciidanka mahadnaqaana garsoorka iyona tan kale mayb waa ma intan ku mahadnaqaane unu jeelna amniga ee badan ku qaadaday ilaang naxariisa mayb waa xusuusidaasa nin ku tirmaana dhamada leyma aan ku leerahay baasuuka oo kumid ahay mas-uuliinta inkasaray oo amnigan garsoorka amnigan garoonka kumid ahay dhamada laakiin mayba maadaama isu dhamada xusuusida nin ku tirmaana isuna maylana ilaahay jannada firdowsa ku waraabi meelarahay inshaada waan mahadnaqaana insha allah isuna wax badan wal badan ku qabadi meelarahay inshaada may kala jaree wasiir badan oo meel rahay inshaada oo gacan ku jeysidii sportskaasi isku hormaro faday oo ku mid ayay wasiirka wasiiru dowlaha madaxtooyada mudane maxamed mursal uusan aftiye mayba ciidanka mahadnaqaana oysan argahaytan jaa-isudoon intii alageyka abaalgudkan usaha dhiibi isboortska degmada baydhabo hanka deeqi lahadeersi kooxo mayba siyad kooxood qalabsha oo dhammaystiran usaha dhiibi hanka deeqi mayba wal dhangdhang lagu helawma mayba lang isboortsi ay gorodaayo an heelano dhalinyarada muhiimadii lati walaa fahma waa may laraa inshaad walaa sii jeyside waana mayba usan may lanaa ciidan ma hasanto madhankii kuma hadnaqaan dhalinyaradan mayba madhan garab kaa teeganta meel raa inshaada may kala jare may waa wasiirka wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta ee koonfur galbeed usnafri maxamed haaji usnafri maskad insurung inuu sports kan kaalmeeyo labaatan afar sac may waa dadka balwadii ata kumide osgee kasta insurung naftishay inuu sports kan horumariyo kuqiba usnafri ciidanka ma hanagaana ma jara bulsho kale oo naftisha may waa inkastoo iyo xilan ahayna cabdifataax mahad kumide naftishay may waa afar labaatan sac insurung inuu sports kan horumari dadka noocaasee may rajeena insha allah dad badan oo hakadaydan in la hela waana may rajeena sportska insha allah inuusu guulaysado mayba dadka dhan may faraane sportska in lang helay dhalinyarada mayba geeka ma ambaahanyin garab ambaahanyin mayba mas-uuliyiinta garab aan kubaahanyin dawladda garab aan ku haysan lahayn garan ku haysan male marka may rajeena insha Allah guud ahaan dawladdan inay fahmi doonto muhiimadda sportska waana saasa may laysin idan ma haysan saxaafadana fursad siin ma hanagaan insha Allah waana may rajeena sportska inay guuleysado wabillahi tawfiq insha Allah idan ma haysan
geeka sports dada ka shaqeey oo juhdi gili oo dhalinyaro oo daacad eh oo eedan dadaalayaan hamijoon inay hormariyaan eedan jeel sportiska yahaayaan ee haddana mayba macnaha eed iyo hadalka maka dheeradow ee eeda macnaha may leeraayo isoo injeela wali sportiska jeel ini iyo garab iyo ka siiyaan dhallinyaradu inteegan oo da'yar oo eed lanka hambalyeeyey oo eedna indadaaleen sportiska ini iyo dadkii macnaha hool iyo heelo inteegan ini iyo macnaha garab istaagaan yaa eed unku codsadee tan kale mayba eed macnaha amaan inkajeedaya garsooryaalkii oo iyo meeluun hanteeganaayeen imaamulkii dhallinyarada haayay sboortiska nooka dambooyi ini iyo daacadnimo iyo shaqo juhdi e iyo geliyaan yo eed macnaha anka hambalyeeye wabilaahi tawfiiq intaa ku
heer gobol heer degmo heer maamul goboleed iyo meel kasta oo dalka ku roga mase soo kale heer qaranba intaba salaame bacd asalaam si gooniya waa in salaamay dadkii guddiga ahaayey hoolun qabanqaabadun afarta bilood hawadi iyo qaybtii amniga dadkii qaabil sirayso soo kale ku wacyigeliyay ama ku dhiibqaadaayey dhinaga amniga sillamida garsoorkii oo muddadaasayt hawadii hoolasaytii oo sportska eh afartaas bilood dhallinyaradaasaytii si hodhay la tilmaamay oo hay dhallinyarahanka barbaarintiyo badan may la raayay shuruudo ama nidaamka bulooniga liinku baahanyey iyo ixtiraamka uusan baahanyey lan welbunaliinku baahanahay infahansanayn in dul qaadadaan garsoorka sayti waana ka dhiirigeliyaan oo niyi dhibiyaana garab suurnaadaan la suubiyan wal alwalaagi oo awoodiyo iyo karaansho eh shaqso kasta oo la tilmaamay oo ku qiib qaadadi hoo jaa-iso dhiibo fadi hoo amni ku qiib qaada fadi hoo nidaamka ilaaliyo fadi shaqso kastana saas oo kale bogaadiyaan iyadan bogaadiyaan inay dhallinyarada saas liin garab surumo howlana saas ka dareerta sportiskana saas laka hormariya qayb weyn iyo bulshada kuka eediyo sportska lankasta una noo mideena dareemi karo dhallinyaradaas caafimaad iyo degnaashiyo dalsho ku midnahaashiyo iyo qiibgiinku eta marka lankasta oo ku qiib qaadadi ciidanka bogaadiyaan waa lanka hambalyeeyeen lankasta oo aan ahaatay oo weli ku qiib qaadeen waylana ha ku qiib qaadada ha ku dhawa ha ka dhawaada sidii arday ku qiib qaadada fadeen oo dhallinyaradaas liin garab suruma fadi ciidan mahasantiin kooxda ammaana oo guulasaytii horseed geekanka ee tiimkan wareegii ha dareeray waylana ha hambalyo hambalyo hambalyo si lamid ee kooxda mayla raay waa sharow oo kaalinta lamaad galli saas oo kale shaac sharow oo qaybta lamaad galli iyada iyo bogaadiyaana kooxo kale si lamid eh waybu ahaa wareegun hooba adag kooxda koowaad ama kan lamaad galna way rajeene wareega kale ama jirooni kale bilaawdo in mayla raay dadaal badan suubida si nku iibnagata farxaddaas oo kale unoo dareensagna kooxooyinka oo wareegun intii hadareeribu dheelo ku mid haayay inay birshoba intiyo badan tarbuunka saariyiin waana mayla raay hooliyona dareerta si mayla raayo aan ku qiib qaadan ama aan ku mid ahaadaan bahda sportska mar kastaba ciidan mahadsantiin dhammaantiinna sin hambalyahay bahda saxaafadanka damboyd
may kaloo salaamay lamada tiim oo hadeereen finalka ama dhibcoonka sareeyeen horyaalkii afarta bilood dareeri may kale salaamay bahda saxaafadda cayaartooyda kale tiimamka kale roogaan iyo marti sharafta kale inta roogto salaame salaan ku dib geeka maalin khudbadeed ma'e waa maalin farxadeedu lamada tiim oo geeka hadeereen darajada koowaad iyo darajada lamaad saas oo kale maamulkii ha shaqeey afar bilood ilaa ilaa ha ku bilaawo mas-uulka ankuwiin ilaa lanka anka dambooye oo e kambalooniga haga qobdow farxad iyo wallanka markuus hoolha qobada gunaanud shay markuus araga iyadoo nibadka leeti farxadna ka leeti walus eedanka faraxow een unun haddii un erna siyaasiyiinta ama mas-uuliyiinta un ernaana wal eed unun ka faraxsagno een anka mahadnagaana maamulka degmada ee gobolka referiyaalka een dad lankasta ha ku qayb qaadaday iniyo koobkan qob sooma afar biloodna socda si nabadeenna ka dhammaadon iyoonang mahadnagaana mahadna kubacda may kale in sheegana ummato kalena fiirsadahayta ini reer koonfur galbeed keliya mashquulan ka hayna arrimo siyaasadeed gaar ahaan doorashooyinkii labada kun iyo tumaili tumaii toddobada xamarku dareeranay mashquulan ka hayna oo wedadan ama ka dhex jaraan een gargaarka ummato dhibaataysan nuwalku qobadahayan saas oo kale arrimo socially dareero sidii sports ku mid aniyoona qaybashoona kuku dhex jaraan may dareemahaytana geeka doctor dr ayub stadium oo gobolka baydhawir dhaxroogna ee degmada baydhawo un oo haginaanudahayn ama ha hirahayna koobkii afar biloo dareeri koobkaas oo lamada kun intumili iyo tumi toddoba hay hadal badan masiinka badiyow een dhiirigeliye dadkii maamulkii intanka ku shaqeey iniyo sii lama jibaaraan walkeel intu ku faylana qobadaan yaana yoona in sheegana een asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
dhegaystayaal kulankii warsan oo hamiinimada isinku dhugunsaasa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo yaantaa gabagabeena barnaamijku anoo atayla sinsaar isla markaasina intaas iinku jeeday faysal waa saalax cali maxamed qaysda dhiniga farsamada iyo oonimada infidinti barnaamij kalimada reeda kulmaan waliba siinku tabaana sidaasi amaana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu
warsan iyo weedhsan ii soo waxay warsan iyo weedhsan ii soo waxay bildeediya tumi afar deertay nuursana haddii aadiyaa daafo adduunka ii dalkan walaayikadhii degdekayn dheegto dhugunsay warsan daaroy warsan reediyo warbaahin dadaaliyu binaanka iyo guda wararkiin dambeey durus adkabaradaase diintan islaamka ii fahalaka diiriyaaso suuganto laka dahaari oo gabiiro laka dambeey ii dhahdiyo darbiyan warsana kiino duuban ogaysiis dananow tahniideedu daamiyaayan odad maanta shol daron weliba dhawaaqshana shol duban warsana kiina diyaaree warsan isniyo era media
warsan iyo weedhsan ii soo waxay warsan iyo weedhsan ii soo waxay haatan dhegeystayaal meelihiisuna dhugumsa tan waliba idaacadda warsan ee magaalada baydhabo muujada f m c timisiyo dhibisan lama megahartis oo gadaama magaalada baydhabo ili deegaanida tuuleenka hoosooyan akhyaana meelolbi siroogtan waliban hawada siinkulanaha miinfayla guud ahaan waliba intaa gabagabeynaya jadwalkan idaacadeed oo hanay bilow saacada markii hayte liitisaa duhurnimo intii berey tumila masahir abnuureedin kulmaan waliba siinku tabaane sidaasi ammaan allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu